بsم الlh الرحmn الرحيم الحmd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحمن النسائي رحimه الlه taعalى bab byع الsنbl xatىa ybyض sabuulkii beeciisii caddayntiisiiba uu baab yahay xataa yabyada ilaa uu ka caddaado uu kasoo xoogeysta macnaha oo inta uunan caddaanin oo u curdunka uu yahay aafo ayuu halis u yahay marka waa timirtii oo ama mirihii qabla buduwi salaaxihi la iibinayay oo kala wa wabihi wabilisnaadi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadahanaa ismaaciilu waa ibnu culaya can ayuba can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nahaa can bayci اnaklati geedtimireedkii beeciisii ayuu reebay xataa tashuwa yani an an amari can hamari اnaklati geedtimireedka mirihiisuu reebay waay xataa tashuwa ilaa ay ka gaduudato ama ay jaallo ka noqoto gaduudka iyo jaallo inay noqotona calaamad waxay u tahay bisaylka wa cani sumbuli sabuulka ayuu reebay in la iibiyo xataa yabyada ilaa uu ka caddaado waya'mana uu ka nabad galo alcaahata aafada aafo ku timaado ilaa uu ka nabad galo xoogaa ou is uu adkaado oo dabaysha iyo waxyaabahaas oo kale uu iska celi karo naha albaa'ica waalmushtariya kan iibinayana waa ka reebay midka iibsanayana waa ka reebay nabiga sala alla l slam labadaba waa laga reebay iibiyaha iyo midka iibsanaya labadooda waa laga reebay marka cuquudda hadday xaaraan tahay cuquudda xaaraan xaaraanta ah kan wax bixinayana waa ka mamnuuc kan qaadanayana waa ka mamnuuc wax ku qaadanayo intaba wbihi qala xadaanaa qutaybaة bnu saciidi qala xadaanaa abulaxwas can اlأcmash can xabiibi bni abi haabiti can abi saalixin ana rajula nin oo min asxaabi الnabiyi sal ly slam ninkaasoo asxaabta nebiga ka mida ahbarahu wuxuu u sheegay ayaa u waramay qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow inaa anagu lanajidu inaa anagu laa najidu ma helayno asayxaaniya timirta marka sayxaaniga nooc timirta kamida ayb oo weliba timirta madiinow wala lcadqa timirta iyadana nooc timirta kamida waa cadqiga oo bifatxi lcayn marka caynka la kor dhigo waana noocyo badan yahay iyada lafteedu cadqu cadqu bni lxubayq iyo cadqu bni taab iyo waa magacyo badan waa noocyo badan tahay marka sayxaaniga iyo cadqiga ee ma helayno bijamcin timirta isku daran oo xoogaa bololka ahoo isku daran bijamci tamri timirta teeda isku daranoo bololka ah ma ugu helayno xataa nasiidahum ilaa aan u siyaadino yani macnaha waxuu ka wadaa timirtan sayxaanigae fiican markaan rabno oo annagana aan haysano timir bolol ahoo laysku dardaray oo noocyo isku dardaran ah yaa hal suus oo marka middaas ah ayaan labo oo midaanaan ku iibsanaynaa yani middaan bololkaa labadeeda ama saddexdeeda ayaa hal u dhigmaya middaas dayib xataa nasiidahum ilaa aan uga siyaadino si kale uma helayno faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi bichu bilwariq fido uga gado yacni bichu gad bilwariqi lacag ku gad fido iyo wax lamida ku gad middaan middaan bololka ood adiga haysato iibi lacag ku gado huma ashtari bihi dabadeed uga iibso lacagta uga gado intay kaaga goyso ayuu ku yidhi marka marka meeshaa maxaa laga qaadanayaa marka timirtu maadaama ay hal nooc tahay oo timir laysku yiraahdo al nooc macnaha waxaa ka hal jinsi maadaama ay tahay jinsu tamri haddii laysku kala bedelanayo inaan la kala bedi karin noocyadeeda wax macnaa ma laha haddaad rabto adiga mid wanaagsan inaad hesho middaadaan xun lacag ku iibi lacagta intaa rabto uga soo gado mas'ale taas waayo timirtu axkaamta ribadaa ku dareerto oo altamru bitamri riban ilaa haa-a wa haa-a mihlan bimilin waa inay isku mid ahaadaan ayaa shardi ah ayb ilaa jinsigay timirka wada yihiine waxaa kaloo laga qaadanaa bijamci tamridaas macnaheeda jamcu tamri waa atamru lmajmuuca waa timirta laysku dardaray almukhtalita ee kala kaanka ah min anwaaci mutafariqa ka kala timid walaysa marquuban fiihi aadna aan loo jeclayn walaa yakunu gaaliban ilaa radii'an sida badanna waa bolow waa timir xoogaa ah iska tayaxum ayb midaas marka taas macno kalaa jamciga lagu fasiray waqiila aljamcu addaqalu timirta mideeda xun oo bololka ah oo markaa macnaa bijamci tamri bidaqali tamri ayay noqoneen macnaheeda markaas ayb culimada qaar waxay ka qaataan marka shaaficiyadoo kale xadiidkan iyaga bayculciinaha shaaficiyada agtooda mamnuuc kama aha waxay leeyihiin xadiidkan baana tusaaya inaynan xaaraan oo aynan ahayn sidee xadiidkan u tusaa waxay leeyihiin ninkii waxaa la amray bichu bilwariq yuu ka gad cidda uu ka gadaayo hebel ha ka gadin lama dhihin labadan qof oo baa'ican iyo mushtarkan midkoodaa midka kale ka gedi karo middaan bololka hadduu rabo isagoo ka gado karaa hadhowna middii yacni fiicnayd uu deyn uga qaado karaa inta lacagtan marka lagu lagu qoro isaga marka bichu bilwariq maadaama qofka uu ka gadaayo mutlaq laga dhigay oo aan la dhihin ninka aad wax ka gada rabto ma ka gedi kartid qof kale ka gad maadaama aan la dhihin qofkaani marka suurada ciinadana ay ahayd qofku inuu yacnii qof wax ka gato isla asaga shaygii haddana uu ka gado ku celiyo thaman oo ka yar ee isagana lagula haado lacagtii badnayd ee awalba lagula heshiiyey ayay ahayd adu siyaalkaas ay uga istimbaadaan laakiin itlaaqa xataa hadduu inta ku jiro bayculciinaha si gooniyaa loo reebo oo xadiidkii idaa tabaayactum bilciinati ayaaba tilmaamaya qaala baabu bayci tamri bitamri mutafaadilan timirta in lagu gado timir iyadoo kala badan wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi wa ana asmac واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل ayb sidaasay in badan cabdالمجيد بن سhayl yaa lagu magacaabay qaarna cabdالمجيد بن سhlin ayay dheheen bعض النسخ بن سعد في الطبقاaت iبن حibاn في الثiqاaت xaafidka تهdيب تهdيبka سhl bay dheheen عن سعيد بن المسyب عن أbي سعيiد الخdري وعن أbي هريرةa أن رsuuل الlhi صلى اه عليه وسلم نبgu اstacmla رaجuلا nin ayuu shaqaalo ka dhig ayuu shaqo u dirsaday caamil ayuu ka yeeshay calىa khaybara khaybar uga yeelay fajaءa bتmrin timir ayuu ula yimid timirta oo janiibin aad u wanaagsan timir fiican buu ula yimid janiib waa nooc wanaagsan oo timirta ka mida faqaala wuxuu yidhi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi akullu tamri khaybara haakada timirta khaybar oo dhan kanoo kale miya qaala laa maya buu yidhi wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah innaa lanaakudu waxaan ku qaadanaa asaaca suus min haadaa oo midaan fiican ah bisaacayni laba suus ayaan ku bedelanaan ku qaadanaa wasaacayni laba suus oo midaan fiican ahna bihalaati saddex suus faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi laa tafcal ha samaynin bici ljamca midda adiga aada haysato urursan oo bolo bololka ah gad bidaraahimi daraahim ku gad huma btac bidaraahimi janiiban daraahimta marka midaas wanaagsan ku uga gada marka hadba intay kuu goynayso sidaas yeel qaar baa marka waxay yidhaahdaan taxaayulku inuu bannaan yaha laga qaadanaa bay leeyihiin waayo midaan nooc taxaayula war meeshaan ku jiro laakiin dee taxaayulka culimadu xeeladaysiga la reebayo maxaa waaye waa xeeladaysi xaq lagugu leeyahay aad isaga ridaysa kow waajib aad uga cararayso xaaraan sidaad ugu dhacdo inaad u xeeladaysato way amaa xeeladaysiga aan intaasba ahayn wax dhiba ma laha awalba kaas yaa yidhi dhibuu leeyahay aayadda fii suurati yuusuf ku jirto fabada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akhiihi uma istakhrajaha min wicaa'i akhiihi aayaddaasna waa usoo qaataan waa u xeeladaystay nebiyullaahi yuusuf walaalkiisa oo ku qaada lahay ee walaalkiis inuu qaato ou ka qaato nimankaas walaalihii kale ee asagaba ceel ku riday asaa uga ahal ah xaq dadow ma qaadanin marka nebiyullaahi yuusuf wixii xaq uu u lahaa unbuu waddo usoo maray oo marka xeelad ku jirto middaas marka lama diidana middaan lafteedu marka waa un noocaas nacam ayb waayo ribadii ayaaba laga baxsanaa oo laga laga laga cararaa laga tegaa nacam si aan loogu dhicin wabihi qaala akbaranaa nasru bnu marka xadiidka waxaa laga qaadanaa timirta atamru bitamri mutafaadilan inaynan bannaanayn wabihi qaala akbaranaa nasru bnu caliyin waismaaciil bni mascuudin wallafdu lahu can khalidin qaala xadaanaa saciidu can qataadata can saciid bn اlmusayab can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula اllahi sal l slam nabiga utiya bitamrin timir ayaa loo keenay rayaana timir marka yacnii qoyan oo markaa waraab heshay rayaan macnaa timir la waraabiyey oo waraab heshay ayaa loo keenay wa kaana tamru rasuulillahi sala ll cl slam nebiga timirtiisana waxay ahayd baclan mid xididadeeda biyo dhulka hoostiisa kusoo nuugtay yani siimow oo kaley ahayd nacam ayb bacliga waxaa la yidhaha geedka markuu xididkiisa dheer yahay oo uu biyaha biyaha uu soo nuugayo oo dhulka hoostiisa uu biyaha tartiib tartiib xididka oo uga soo nuugaayo waayo nacam waa siimowga nacam ayb middaanna waxay ahayd ta nebiga haysta saasay ahayd middaas ee uu arkayna waxay ahayd ama loo keenay mid la waraabiyey oo waraab heshay fiihi yubsun marka midda nebiga waxaa ku jira yubsun qallayl xooga waa qallalnayd maadaama ay biyo dhulka kasoo dhuuqayso oo aan la waraabinin faqaala wuxuu yidhi annaa lakum haada xaggee bay tan idinkaga ahaatay qaaluu waxay yidhaahdeen ibtacnaahu waan gadanay saacan suus oo middaan ah wanaagsan qoyan oo waraabka heshay bisaacayni baan kusoo gadanay laba suus oo min tamrina annaga timirteenna ah faqaala wuxuu yidhi laa tafcal ha samaynin fa ina hada laa yasixu ma ansaxayo yidhi kan walaakin bic tamraka timirtaada gad washtari min haada kan ka gado xaajataka dantaada ka gada marka wax aad rabto wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa hishaamu can yaxya bni abi kahiirin can abi salamata bni cabdiraxmaan qaala xadaanii abu saciidin alkhudriy qaala kunaa nurzaqu tamra aljamci timirta isku daran ayaa nala sii jiray nalagu arsuqi jiray calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga fanabiicu saacayni bisaaci laba suus ayaan suus ku gadanay fabalaga dalika rasuula اllahi sal l slama nebiga ayay gaartay arrinkaa faqaala wuxuu yidhi laa saacay tamrin bisaacin laba suusoo timira maya bisaacin in lagu gadaa ma ansaxay ayb walaa saacay xindatin yani walaa baycu saacay xindatin bisaacin ma banaana walaa dirhama bidirhamayni dirham in laba dirham lagu gadaana ma bannaana leanna ashyaada ribowiyaadka ah lix waa mansuus sideeda beeca baabu sarfi marka la joogo sarif waxaa la yidhaha laba shay in laysku gado sarif macnihiisu saas dahab iyo fido dahab iyo dahab fido iyo fido iyo waxyaabaha la midkaa baabu riba marka ribada laba waatay uqeybsami jirtay riba nasii'a iyo riba alfadli riba alfadli baa kitaabulbuyuuca lagu sheegaa waana lix jinsi inta mansuuska ah lix jinsi ayaa mansuus ah oo nebigu caddeeyey sal alla ly slam inta kalena waa looga qiyaasana waxyaabaha qaarkood addahabu waalfidatu waa jinsiga labaad waashaciiru heedda waaye ama walxindatu qamadiga wاtamru timirta wاlmilxu iyo cusbada lix waay marka lixdaas marka naskaa caddeeyey dahabka iyo fidada waxaa looga qiyaastay lacagaha waayo dahabka iyo fidada fuqahada markay fiiriyeen a'imada waxay yidhaahdeen cilatuhumaa dahab iyo fido ciladooda waa athamaniyatu kownuhumaa inay yihiin thamana alashyaa waagii hore shay marka la iibsanayo shaygaas wuxuu ku qiimaysnaa jiray dahab shaygan meeqo waa intaasoo diinaar meeqo waa intaasoo dirham dirhamkuna waa fida diinaarkuna dahabu ahaa soo ma arkaysa marka maadaama ashyaada oo dhan lagu qiimeey jiray dahab iyo fido maantana lagu qiimeeyo lacagtan caddaanka ah maanta haddaad meel tagto dhulkan meequu joogaa intaasoo kunoo dollar ayaa lagu leeyahay maradaan meeqay joogtaa toban dollar intaasoo yuuro intaasoo shilin lacagtii baa wax lagu qiimeeyaa sidii dahabka maadaama ay hamaniyada cillada ay iskugu mid ka noqdeen lacagta waxaa la raaciyay dahab iyo fido idan lacagahan waa jinsi ribowi ayakana waa jinsun ribawiyun waa jinsi ribowi ah oo xagga cili ciliyadana yataxidu maca aldahabi waalfidati fi lcilliyati ciladana dahabkay fidado uu ku uu ku bahyahay waxaan kale marka shaciirta iyo timirta iyo qamadigana iyaguna kownuhum ciladoodu waxay tahay madcuum in la quuto oo haddana la beego waa wax la quuto waa dacaam dacaamka la quuto oo dhanna meeshaasaa lagu dareerina oo waa maxay bariiska iyo digirta iyo galleyda iyo yaanba la sheegina kuwaanay la xugun yihiin waayo ducmigaasay marka ay ka ay iskala midka yihiin wacalaa haadaa marka dacaamkiina ribaa ku dareereyso waana isku jinsi waxyaabahaas marka meeshaas marka la joogo lixna naskaa caddeeyey kuwana waa mulxaqaad waa la haleeshiiyey alimaamu almarwasi kitaabkiisa kitaabu sunna wuxuu leeyahay anigu ma ogi buu leeyahay cid ribada ku koobtay lixdan bis oo wixii lixdan aan ahayn ribowiyaad ma noqonayaan yiri ma hayo markaad kala baratay marka waxyaabaha ribowiyaadka ah shaygan waa ribowi marka la yidhaha waxaa laga wadaa axkaamu ribaa ah ku dureereysa axkaamu ribaa maxay tahay marka axkaamtii ribada waxay noqonaysaa haddii laysku gadaayo idaa biica jinsun bijinsihi haddii jinsi jinsigiisa lagu gadaayo waxaa la shardinayaa tamaathul ama yacni tasaawi inay isla eg yihiin iyo waxaa la shardinaa taqaabud in hadda la kala qaato hoo iyo hoo waa in hoo iyo hoo lays dhaho inayna isla ekaadaan labadaas shardi waa idaa biica jinsun bijinsihi haddii marka idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca itixaadi ilcillati jinsi ayaa waxaa lagu gadaa jinsigiisa midaan ahayn jinsi ayaa jinsi kale lagu gadaa laakiin isku cillo waayo oo maxaa maalan ka mid a dahab iyo fido laba jinsiyay kale yihiin laakiin cillada waa hal maxay tahay cilladoodana thamaniya haddii dahab iyo fida laysku gadaayo ama lacag iyo dahab ama lacag iyo fida la isku gadaayo waxaa la shardinaa hal shardi waa maxay taqaabud hoo iyo hoo in lays dhaho inay isla ekaadaan shardi ma aha toban garaam oo dahab ah ayaad ku iibsan kartaa kun garaam oo fida ah waa lagu laysku kala bedelan karaa laakiin shardi waa in hoo iyo hoo lays dhaho lacagta iyo dahabkuna inay isla ekaadaan qasab ma aha waxaa la mida shaciir qamadi iyo timir alaysku bedelana timir iyo qamadii ninkaana timiroo wataa kana qamadii u wataa labadooda waa laba jinsi laakiin isku cillo waayo dacmigaa ka dhexeeya maadaama ay isku cillo yihiin hooy hooy in laysdhaho lagu kala tago waay ixtimaalka marka oo taqsiimka maxaa kusoo haray idaa biica jinsun bijinsihi waa sheegnay idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca itixaadi ilcillati maxaa kusoo haraya marka idaa biica jinsun bigayri jinsihi maca ikhtilaafi alcillati jinsi ayaa waxaa lagu gadaa jinsigiisa waxaan ahayn isku cillona ma aha maxaa ka mid a lacag iyo qamadi nin suuqa qamadi ku haystaad u tagtay lacaga aada noo wadataa lacag iyo qamadigu isku cillo ma aha sidii la rabaa loo kala gado karaa marka dayn waa lagu kala qaado karaa wax loo shardinayo male hoo iyo hoona looma shardiyo oo meeshaas lagu kala qaato hoo iyo hoona looma shardiyo inay kala badnaadaanna shardi ma aha ribowiyaad marka axkaam ribowiyaadna waa kuwaas axkaamta ribowiyaadkuna waa taasa ayib marka xadiidtan macnahaas ay ka waramayaan wabihi qaala akbaranaa hishaamu bnu camaar can yaxyaa wahuwa bnu xamzata qala xadaثna alأwsaaciyu can yaxya qala xadaثanii abu salamata qala xadaثanii abu saciid qaala kunaa nabiicu waa iibi jirnay yacnii tamra aljamci saacayni ayaan bisaacin ku iibi jirnay faqaala nabiyu sal ly slam laa saacay tamrin bisaacin walaa saacay xindatina bisaacin laba suus oo qamadi ah hal suus oo qamadi ah maya ma lagu gadaayo faqaala nabiyu sal ly slam walaa saacay tamrin bisaacin walaa saacay xindatin bisaacin walaa dirhamayni bidirhamin wbihi qaala akbaranaa hishaam bnu camaar can yaxya wahuwa bnu xamzata qaala xadaثna alawsaaciyu qaala xadaثanii yaxyaa qaala xadaثanii cuqbat bnu cabdilgaafir wahuwa alasdiyu alcawdiyu abu nahaar albasriyu hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wamuslimu wاnasaa'iyu qaala xadaثanii abu saciid qaala ataa bilaalu rasuula اllahi buu yimi sal l slama bitamrin barniyin timir berni a buu u keenay waa nooc timirta ka mida faqaala wuxuu yidhi maa haadaa kani waa maxay qaala ishtaraytuhu saacan bisaacayni suus isaga ah waxaan kusoo gatay laba suus oo timirteenna faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nabigu wuxuu yidhi awah awah marka waa kelimatu tawajuc yani arrin aada dhibsanayso ood ka xanuunsanayso awah yani ah waa ah oo kale caynu ribaa waa ribadii lafteeda waayuu yidhi laa taqrabhu ha u dhowaanin war ha u dhowaanin waa ribadii caynu ribaa waay middaa iska ilaaliy ayib marka qofku haddi wixii uunan ogaan la-aan wixii uu ku sameeyo oo unan kuna gabood falin dembi ku yeelan maayo laakiin markuu ogaado kabacdi dembi buu ku yeelana aduu sameeyo amaba inuu ogaadaba ma rabo oo wixii ma su-aalayo ma raadinayo ma weydiinayo walidaalika cumar dadka suuqa ka shaqaysanayo wuxuu dhihi jiray suuqeenna yownan ka shaqaysanin qof aan axkaamta beeca aqoonin yownan ka shaqaysanin saasuu dhihi jiray ee aakhiri zamaankana maxaan soo marnay tijaarada inay faafayso cilmiguna uu yaraanayo cilmigana waa yaraanaa ganacsigana waa baaha suuqan hadda qof walbaa ganacsiga ku jira waayihii hore ganacsiga wax yaroo ahay dad yaraa ku jiri jirin dadka xoolo dhaqata iyo beer falatay isaga badnaayeen dadkan badankooda nin walbaa hadda yacni wixiisii waa kasoo tegay meelou dhoobtay ganacsiga wadaa maxaa xaaraana maxaa xalaal ah inta fahamsan yara ee haddii la fahmana inta ilaalinayso xalaasha yara iyadana ayb wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna can الzuhriyi can malik bni aws bni اlxadaثan anahu samica cumar bna اlkhadaab yaqulu qaala rasuulu lahi sal l slam adahabu yacni bilwariqi lagu gado dahab fida lagu iibiyo riban ribo waayo ilaa haa-a wahaa-a hoo iyo hoo in laysdhahayo maahan sidaas ma aha waalburu bilburi bur bur lagu iibiyana riban waayo ilaa haa-a wahaa-a ho iyo ho in laysdhahayo ma wshaciiru bishaciirina riban ilaa haa-a wahaa wاtamru btamri riban ilaa haa-a wahaa qala baabu bayci الtamri bالtamri wbihi qala akbarana wasil bn cabdilaclى qala xadaثna bnu fudayl can abihi can abi zurcata can abi hurayrata qala qala rasulu اlahi sal l slam aلtamru bالtamri wاlxindaة bاlxindaةi wالshaciiru bالshaciiri wاlmilxu bاlmilxi yadan biyadin gacantu gacan yadan biyadin yani yadan biyadin yani waa la iibiyaa waxay ka dhigan tahay yuba tubaacu yubaacu tamru bitamri wاlxindatu bilxindati wاshaciiru bاshaciiri wاlmilxu bilmilxi xaala kownihi mutaqaabadan iyadoo la kala qaadanayo oo la kala guddoomayo oon meesha looga nina uunan dhehaynin intaan sii hayso intaanna waa iga maqan tahay marka yadan biyadin waa xaalo waaye inkastoo jaamid ay ka timid haddana waa muawal waxaa lagu awilayaa marka wasfi mushtaqa yaa lagu awilaa mushtaq faman zaada qofkii ziyaadiyo aw isdaada ama ziyaadsado faqad arbaa waa ribeeyey ninkaasi ribow dhex galay ilaa ma اkhtalafat alwaanuhu ilaa waxay noocyadiisu iskhilaafta maahan waxay noocyadiisu iskhilaafto waa laga reebay oo ayaga haa-a wahaa-da waa loo shardinaa hadday isku cillo yihiin laakiin kala badsigu dhib ma laha ida اkhtalafat اlajnaasu fabicuu kayfa shiئtum ida kana yadan biyadin sidaas waatuu ahaa alwaantu hadday kala duwanaato wax cillo ah oo mideeyana aynan jirinna sidii la rabaa loo kala iibsana qaala baabu bayci lburi bilburi wabihi qaala akbaranaa moxamed bn cabdillahi bni baziic qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa salamatu wahuwa bnu calqamata salamatu bnu calqamata atamiimiy abu bishr albasriyu hiqatun rawaa lahu lbukhaariyu wamuslim waabuu daawuud wannasaa'iy wabnu maajah can moxamed bni siriina can muslim bni yasaarin wacabdillaahi bni catiik sidaasuu yihi cabdullaahi bni catiik magacaan marka wuxuu asax ku yahay cabdullaahi bni cubayd sidaasaa raajixa tasmiyada ninkan waana maqbuul nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qaalaa waxay yidhaahdeen jamaca almanzilu guri baa wuxuu kulmiyey gurigii beyna cubaadata bni ama meeshii ladeg la degay ayaa waxa ay kulmisay bayna cubaadata bni saamit wa mucaawiya waana mar duulaan lagu jiray oo mucaawiyana ou socday cubaadana ou socday meelaa la degay degaankii baa marka kulmiyey labadooda xadathahum wuxuu sheegay cubaadatu cubaada wuxuu dadkii u sheegay qaala wuxuu yihi nahaanaa rasuulu llahi sala ll ly slam can bayci dahabi bidahabi walwariqi bilwariqi walburi bilburi wshaciiri bishaciiri watamri bitamri nebigaa naga reebay qaala axaduhumaa wاlmilxu bilmilxi midkood wuxuu yihi labadaan labada yaawa marka muslim ibnu yasaar iyo cabdullahi bnu catiik midkood ayaa wuxuu yihi wاlmilxi bilmilxi walam yaqulhu laakharu ka kale ma dhihin waa naga reebay nebiga ilaa mihlan bimilin inay yihiin maahane yadan biyadin hooy hoo waay waamaranaa an nabiica dahaba bilwariq waxaunana amray dahabka inaan fida ku iibino walwariqa bidahab aan ku iibino walbura bishaciiri washaciira bilburi shaciirta inaan qamadi ku gadno yadan biyadin kayfa shi'naa isaan doonno yadan biyadin hooy hoose ay tahay gacantu gacan qaala axaduhumaa midkood wuxuu yihi faman zaada aw isdaada faqad arbaa ninkii kordhiyo ama kordhisto ribow galay sababta marka cubaado warkan ka keentaya waxay ahayd hanaa-imtii markii lasoo aruuriyey fida iyo dahab iyo waxbaa dadkii ay helheleen markaasuu mucaawiye inay kala gataan oo la kala gato oo dadku kala bedeshaan ayuu fasaxay cubaaddaa marka wuxuu arkay dadkii oo dirham iyo danaaniir iyo wax isku bedbedelanaya oo shuruudiina ay meesha ka maqan tahay markaasuu xadiidkan sheegay marka mucaawiya marka dambe aan arki doonaa marka yani wuxuu leeya anaguba nebiga waa la saaxiibnay mana maqlin uu yidhi waxaan hay marka haddii isaga uusan maqlin ninkii maqlay macnaheedu maaha in aan la dhegeysanaynin nebigu axaadiidtiisa mar buu xadiid sheegayaa dhowr qofaa la joogto kuwo kale waa maqan yihiin mar kale meel kaleu xadiid ku sheegaa kuwaa maqlaaya kuwo kale ma maqlaayaan marka ee qof saxaabada ka mida inuu maqli waayey kan kale inaan xadiidkiisa la qaadanaynin ma aha macnaha ayb wabihi qaala akbarana almu'malu bnu hishaami qaala xadaanaa ismaaciil whu bnu culaya can salamata bni calqama can ibni siriina qaala xadaanii muslim bnu yasaarin wcabdullaahi bnu cubayd waqad kaana yudca bna hurmus ayaa la dhihi jiray qala jamaca almanzilu bayna cibaadaةi bni samid wabayna mucaawiyata xadaثahum cibaadaةu qaala nahaana rasuulu اlahi sal ll slam can bayci dahabi bاdahab wاlfidaةi bاlfida wاtamri bاtamri wاlburi bاlburi wالshaciiri bالshaciir qala axaduhma wاlmilxi bاlmilxi walam yaqulhu اlaakharu ka kale ma dhihin ilaa sawaءa bisawaء inay isku mid yihiin mila bimilin yani ilaa mutasaawiyeyni mutamahilayni qaala axaduhumaa man zaada aw isdaada faqad arbaa walam yaqulhu laakharu ka kale ma dhihin intaa waaamaranaa an nabiica adahaba bilfidati inaan ku gadano walfidata bidahabi walbura bishaciiri washaciira bilburi yadan biyadin kayfa shi'naa saan doono qaala baabu bayci الshaciiri bاshaciiri head in head lagu bedesho wbihi qala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud qala xadaanaa bishr bnu lmufadl qala xadaanaa salmt bnu calqamata can muxamadi qala xadaanii muslim bnu yasaar cabdllahi bn cubayd qaala jamaca almanzilu bayna cibaadaةi bni samid wabayna mucaawiyata faqala cibaadaةu nahaa rasulu lahi sal slam an nabica dahaba bidahab wاlwariqa bاlwariq wاlbura bاlburi wالshaciira bالshaciiri wاtamra bاtamri qala axaduhma wاlmilxa bاlmilxi walam yaqul ilaakharu ma dhihin ila sawaءa bisawaء mila bimilin qala axaduhumaa man zaada aw isdaada faqad arbaa walam yaqul ilaakharu ka kale ma dhihin intan waamaranaa an nabiica adahaba bilwariq walwariqa bidahab walbura bishaciiri washaciira bilburi yadan biyadin kayfa shina sidaan doono yani xagga kala badnaanshada fabalaga alxadiidu mucaawiyata ayuu gaaray sheekadii faqaama waa istaagay faqaala wuxuu yihi maa baalu rijaalin oo rag xaalkoodu waa maxay yuxadisuuna ay ku sheekaynayaan axaadiida axaadiid can rasuulillahi ay ka sheegayaan sal ll ly slam qad saxibnaahu waan la saaxiibnay falam nasmachu annaga kama maqlin minhu yacni kuwaasoo aan nebiga annagoo nebiga la saaxiibnay aananna ka maqlin nebiga xaggiisa haddii uunan ka maqlin marka oo cibaado ka maqlay maxay dhibeen fabala fabalaga dalika cibaadata arrinkaa cibaadow gaaray faqaama waa istaagay fa acaada waa ku noqday xadiidkii alxadiida buu ku celiyey faqaala wuxuu yidhi lanuxadihanna waa sheegaynaa bimaa samicnaahu min rasuuli illahi sal ly slam waxi aan nabiga ka maqalnay wain raqima mucaawiyatu mucaawiya haba dhibsada hadduu rabo mucaawiya sandullihiisaan ku sheegaynaa ma dhaafayna wixii aan nabiga ka maqalnay waa sheegaynaa wain raima wain raqima mucaawiyatu mucaawiya haba dhibsada markaada mucaawiya warka nebiga ma dhibsanaaye wuxuu isleeyahay armaan arrintan yani haddii ay sidaan u jirto arrintan oo kale waa maqli lahayd iyo ayb sidau markii horeba uu sheegay marka cibaadana marka ugama dhimin si walba taa sheegayn marka meesha waxaa laga qaadanayaa shayga ay dadku markaas baahida u qabaan qofku inuu sheegi karo wain kaana ninka madaxdaa hadduu rabo ha diido isagoo marka dadka baahi ay diin u qabaan xalaal iyo xaaraan sheegaayo ha sheegin haddii la yidhaah ou sheego haddii markaas la dhibaateeyo ama la dilo ama wax lagu yeeleeyo cidda markaa wax yeelaysa noocay rabtaba ha ahaatee isaga dhib kuma aha kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa-ir oo kale wa abu ther waa kii yidhi isagana markii la yidhi arrintii isaga iyo cuhmaan iyo ay isku qabteenoo fadwada iyo laga joojiyey waa kii yidhi wallaahi low wadacu samsaamata calaa raqabatii seefta hadday qoorta igu ay qoortayda saaraan oo ay dhahaan shib dheh yacni ha sheegin oo ha fadwoonin ma dhahayo shibhi ha fadwoona marka dadna ilaahay dakartiya u siiyaa dadna ruksaday iska qaataanoo waa iska aamusaan intaba marka waa dadku waa culummadu waa lahaa jireen laakiin de waxaan meesha ku jirin nin uun mas'alo xaqa bayaaninayo oo wax sheegayo hadda asagoo aan dadna caynaynin oo baab kalena aan ku jirin oo yacni mafaasid iyo wax dhalinayana aan ku jirin ee keliya un wax xalaashaa iyo wax xaaraanta iyo axkaamta ilaahay iyo in la ilaaliyo un keliya ka hadlaayo haddii la yidhaahdo waxaas khuruuj waaye iyo madax lagu baxo waaye iyo si dadka qaar dhahaan dadkaasi khuruujka iyo bixidaynanba wax ka garanaynin wadiifadiisii uu ka hadlay wadiifadiisu maxay ahayd waida akhada allahu mihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu so intaas oo ku gaabsana ninkeeda fidno kicinaayo oo isaga baab kale wato goonidiisa waa kaasnaa laakiin middaani in qof sidaasa in la yidhaahdo waxay keenay aathaar badan oo saxaabadii iyo dad waaweyn ka sugnaatay in ay u ekaato yacni loo ek ama loo ekaysiiyey manhajkii khawaarijta mana ahan sidaasna ayb waqaala khaalafahu qataadatu arrintan lafteedana munaasaca ma aha hadda cubaada mucaawiya xukun kuma haysto ogow sababtoo xadiidka ninka warinaya waaba cubaada soo maha waan laa nunaasica alamra ahlahu dadka yacnii madaxtinimada inaanaan ku qabsanin saasaan nebiga kula baayactanay ilaa inay kufri bawaaxa la imaadaan maaha isagii marka xadiidka nebiga ka wariyey ayaa mas'alada uu mucaawiya ka war keenay maya waa bayaaninaynaa yuu le in la bayaaniyo mas'alo marka ee maahan inuu ku haysto xukunka xukunka kuma haysto mas'alo unbuu bayaaninayaa cubaadat bnu saamid markaas khaalafahu qataadatu qataada khilaafay qataada marka wuxuu khilaafay ibnu siriin riwaayada qataadaana xoog badan oo soo socoto rawaahu can muslim ibni yasaar can abilashcaf can cubaada beyna muslim ibni yasaar iyo cubaada abulashcaf ayuu dhex geliyey wa bihi qaala akhbaranii moxamed bnu aadam can cabdata can ibni abi caruubata can qataadata can muslim ibni yasaarin can abilashcaf alsancaaniy sharaaxiil ibni aadah ayaa la yidhaha wahuwa hiqatun riwaayadan baana raajixsan oo mutasila midda ibnu siriin munqaicaw can cubaadata bni saamid wa kaana badriyan buu ahaa wa kaana baayaca nabiya sal l slam nebigu kula mubaayacooday anlaa yakhaafa fi llaahi lawmata laa'im ilaahay dartiis inuunan uga cabsoonin mid eedeynaya eeddiis ana cubaadata qaama khatiiban cubaada waa istaaga soo qudbaynaya faqaala ayuha nnaas inakum qad axdattum waxaad soo darisiiseen buyuucan beecyaalo laa adrii maa hiya aanan garanaynin waxay tahay yani waa inkirsanahay sharcigay khilaafsan tahay ee maahan macnuhu aan umaba aqaano hadduuse aqoonin soo uga hadlaabaa imaa karta alaa ina adahaba bidahabi wasnan biwasnin tibruhaa wa caynuhaa caynteeda dahabka cayntiisa iyo iyo tibrigiisa gabalkiisa waa isku mid waina alfidata bilfidati wasnan biwasnin tibruhaa wa caynuhaa walaa ba'sa dhib male yacni bibayci alfidati bidahab in lagu gadayo yadan biyadin walfidatu akharuhumaa fidaduna ay badan tahay walaa tasluxu sayi- nasii'atu madal laakiin ma ma ma suubaan ma suubato madal in laga dhigo dayn macnaha midkaan qaado kale ii keen alaa ina alaa ina albura bilburi mudyan bimudyin koombo koom baa lagu gadaa washaciira bishaciiri mudyan bimudyin walaa ba'sa bibayci shaciiri bilxindati in lagu gada yadan biyadin hooyahoo washaciiruna akharuhumaa ay tahay walaa yasluxu nasi'atan kuma haboona alaa waina atamra bitamri mudyan bimudyin xataa dakara almilxa muddan bimuddin faman zaada aw istazaada qofkii ziyaadiye ama ziyaado dalbo faqad arbaa waa ribeeyey ninkaas oo ribow galay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu musanaa wayacquub bnu ibraahim meeshaan marka yacquub bnu ibraahimaa noo taal alxaafid ilmizi tuxfaha shan kun iyo siddeetan iyo sagaal waham ayuu baraarujiyey oo wuxuu yidhi can moxamed ibni markuu xadiidkan siin ayuu tarjamay tarjamadan oo yacni tarjamada abilashcad can cibaadata bni saamit wuxuu keenay marka siin buu tarjamay riwaayaadkii buu ka hadlay wuxuu yidhi can moxamed bni اlmuhanaa waibrahima bni yacquub waa tan waibraahiima bni yacquub buu yidhi can moxamed bni اlmuhanaa waibraahiima bni yacquub huwa aljuuzajaaniyu waaye buu yidhi kilaahumaa can camr bni caasim can hamaamin bihi markaasuu yidhi waqaca fii riwaayati abi bakri bni sunniy riwaayada abu bakri bni sunni can الnasaa-iyi waa midda annaga hadda aan middaan oo aan wax ka aqrinayna taasay waafaqsan tahay riwaayati bni sunni can الnasaa-iyi waxaa ku dhacay buu yidhi can moxamed bni اlmuhanaa wa yacquuba bni ibraahim ayaa ku dhacday can camr bni caasimin wa huwa wahamun waa galad inamaa huwa ibraahimu bnu yacquub waaye kamaa waqaca fii riwaayati abilxasan bni xayuuya wa abi caliy alasyuuطiy can الnasaa-iyi marka ruwaadda nasaa-i laba ka mida ayaa ibraahim ibnu yacquub ka dhigay waana ibraahim bnu yacquub aljuuzajaani waaye ee yacquub bnu ibraahim addowraqi ma aha nasaa-i laba sheekh uu leeyahay yacquub bnu ibraahim addowraqi iyo ibraahim bnu yacquub aljuuzajaani ayb sidaas uu tilmaamay qoladan marka daaru ta-siilka laftooda ma baraarujininba waxyaabahaasna ayb marka riwaayada ibnu sunni yacquub ibnu ibraahim ayay dhigtay riwaayaadka kalea marka laga saxay marka adigu hadda ha ka tirine un sidaas un keliya ku qoro waayo riwaayada abibakr ibni sunni sidaan yacquub ibnu ibraahim waayo laakiin waa waa qalad sida saxdaa waa ibraahim ibnu yacquub aljuuzajaani qala xadaثna cmr bn caasim qala xadaثna hmaam qala xadaثna qataadaة can abi اlkhaliil can muslimin اlmakiy can abi اlashcث aلصancaaniy can cibaadaة bni samit qala qala rasulu اlahi sl ll slam aلdahabu bالdahabi tibruhu wacaynuhu wasna bwasni wاlfidaة bاlfidaةi tibruhu wacaynuhu wasna bwasni wاlmilxu bاlmilxi wاltamru bاltamri wاlburu bاlburi wالshaciiru bالshaciiri sawaaء bsawaء mila bmili iyagoo ah fman zaada aw isdaada faqad arbaa wاllafdu limuxamadi lam yadkur yacquubu wالshaciiru bshaciiri wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalid can sulaymaana bni caliyi wahuwa arabaciyu اlasdiyu abu cukaasha hiqat ana abalmutawakil abulmutawakil الnaaji cabdullahi bnu daawuud wayuqaalu cabdullahi bni du-aad ana abalmutawakil mara bihim fi suuqi ayuu kusoo maray faqaama ilayhi qowmun dad baa u kacay u istaagay xaggiisa ana minhum anuu aan ka mid ahaa ayuu leeyahay qaala qulnaa waxaanu nidhi ataynaaka linas'alaka can isarfi waanu kuu nimid si aan kuu su-aalno sarifka kaa weydiin qaala samictu abaa saciidin alkhudriya qaala lahu rajulu nin baa wuxuu qaala lahu rajulun nin baa wuxuu ku yidhi nin baa abu saciid ku yidhi maa beynaka wa beyna rasuuli llahi sala ll ly slama hayru abi saciid adiga iyo nebiga dhexdiina abu saciid waxaan ahayn yacnii dhexdiinu maahan sow maaha qaala wuxuu yidhi laysa beynii wa beynahu hayruhu aniga iyo nebiga cidaan abu saciid ahayn nooma dhexayso ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi faina adahaba bidahabi walwariqa bilwariqi qaala sulaymaan aw qaala alfidaةu bilfida wاlburu bilburi wالshaciiru bshaciiri wاtamru btamri wاlmilxu bاlmilxi sawaءa bsawaء faman zaada calى dalika aw isdaada faqad arbaa wاlآakidu wاlmucطi fiihi sawaء midka qaadanaayo iyo kan dhiibaayo bixinaayo waa isku mid wbihi qaala akhbaranii haarun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa abu usaama qaala ismaaciilu xadaanaa xakiimu bnu jaabirin huwa alaxmasiyu hiqatu rawaa lahu abu daawuud fi lmaraasil watirmidiy fi shamaa'il wannasaa'i wabnu maaja xa waahbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya can ismaaciil qaala xadaanaa xakiimu bnu jaabir ayb can cibaadata bni samit qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquula dahabu dahabka alkifatu kafadda bilkifati kafad la egaa lagu gadaa marka adahabu waa mubtada alkifatuna waa bedel waa laga bedelaa adahabu alkifatu bilkifati walam yadkur yacquubu alkifatu bilkifa ma sheegin faqaala mucaawiyatu ina hada kani laa yaquulu shay-an waxba ma dhahaayo yani midkaani waxba sheegi maayo qaala cibaadatu inii wallaahi baan ku dhaartay maa ubaali u aaba yeeli maayo allaa akuuna inaanan ahaanin biardin dhul yakuunu bihaa mucaawiyatu mucaawiya uu joogo inii ashhadu anii samictu rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu dalika waxaan markhaati ka ahay buu yidhi inaan maqlay nebigoo sidaas dhahayo dhul mucaawiyo joogo inaanan joogin u aaba yeeli maayo danka mabelihi waxaasna markaa rasuulkan waxaan markhaati uga ahay inaan arrinkaa isagaa nebiga aan ka maqlay hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi